maamulka jubbaland ayaa soo saaray war ku aadan joojinta bacaha halka mar la isticmaalo ee ay bulshada adeegsato taasi oo ay ku sheegeen in ay dhibaato weyn ay ku qabaan dadka iyo xoolaha deegaanada maamulka jubbaland wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland ayaa qabatay kulan looga hadlayo sidii loo joojin lahaa isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo kuwaasi oo gebi ahaanba deegaanada maamulka jubbaland laga mamnuucayo madax ka socotay rugta ganacsiga jubbaland iyo ganacsato oo kulanka ka qayb galay ayaa si weyn u bogaadiyey go-aanada lagu joojinayo bacaha jubbaland deegaanadeeda laga isticmaalo sidoo kalena maamulka rugta ganacsiga ee jubbaland iyo ganacsatadu ay iska kaashan doonaan wacyigelino ku aadan sidii looga hortagi lahaa isticmaalka bacaha oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolaha noo sheegay wasiirka deegaanka annagaa kana ka ganacsi ahaan iyo rugta ganacsigaba arrintaa runtii ayaamahan baa waxaa weyaan waxaa lagu jiray dhiirigelin iyo wacigelin iyo inaan arrintaan bal sida suurtagalay ku noqon lahayd waad la socotaan bacyaha dhibka ay nagu hayaan annagaa ma aheen meel walba dhibka ku hayaan marka muhiimadda waxaa weeyaan waxaa waajib naga saaran inaan badbaadino deegaankeenna badqabka bulshadeenna caafimaadkooda inaan ku dhiirigelno ama aan xooj xool xoog saarno inaan arrintaas ka dhabayno muddoay soo jiita mayse muddoay soo jiita mayse maanta baa ilaahay qadiray inaan arrintaas aan ka fadhiisanno waanu ku guulaysaneen waanu ku guulaysan doonaa bacyaha sidaa la socotaan dhib weyn aan ugu hayaan xoolaheen ayaa daaqa waxaa leele kawaanka haddaad tagtid xoolihii la qalabo waxoon shan xabo lix xabo ayaa caloosha laga soo saara waa waa aafo mise waa musiibo
muddaan akhrinaynay muddaan daba ordaynay muddaan isweydiinaynay doodo fara badan baan samaynay doodihii kadib waxaa ka soo baxay in xeerkii deegaanka la ansixiyo kadibna la ansixiyo xeer nidaamiyihii maxaa tiraa joojinta bacda intaa kadib wasaaradda deegaanka waxaan maxaa tiraahdaa aan u sheegnay in qaybaha kala duwan ee howlaha shaqada ku leh in hal meel isugu keeno kadibna ruux walbana la dhagaysto hadday wax dhiman yihiinna qaabkii lagu gaari lahaa meesha aan u soconay la isweydiiyo hadday naga soo dhammaatana kadibna aan maxaa tiraa godaan go-aan wada qaadanno marka sidaas la'alligeed wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan u dirnay inay ganacsatada qaylida koowaad waxay ka imaanaysaa waa ganacsatada ganacsatada in lala shiro dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muddooyinkii dambeba waday ololo lagu joojinayo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo kaasi oo guud ahaan maamul goboleedyada looga istaagay sidii la isaga kaashan lahaa in la mamnuuco isticmaalka bacaha jilacsan ee xooluhu ay ku dhammaanayaan